الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب التصبيح أول النهار وعند النوم wuxuu u baabaysan yahay tasbiixdii la tasbiixsanayey maalinta gelinkeeda hore iyo ama dee bilowgaas maalintii iyo waktigaa la seexanayo bal adigu kollay tasbiixyo horena waan soo maraye ee adkaarta matalan lalaba yimaado marka la seexanayona tasbiixda iyo takbiirta iyo taxmiiddu ka mid weeye xadiidkeenana inshaa allahu tacaala waan arki doonaa dee horena waa ti aynuu soo marnay uun bal subxaan allahi wabixamdihi iyo iyadoo boqol goor la yidhaahayo fadliga ay leedahay subxaan allah alxamdu lilah wallah ilah illah wallahu akbar iyadoo ay mudlaq tahayna dee waata kitaabkay kuba sugan tahay iminkana bal waa siiqo kale oo siiqooyinka tasbiixda ee jawaamicda ah fadligooduna badan yahay taas baa iyadana baabka uu inoogu soo uu kuba bilaabi doonaa wuxuu uhi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna qutaybaة bnu saciidi wacamru الnaaqidu wbna abi cumara walafdu libni abi cumara qaalu waxay yidhaaheen qolooyinkaas saddexdii xadaثna sufyaanu عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم فالمحمد بن عبد الرحمن بن عبيد waxa weya dee quraysh kolley waa wala ahaan sida halkan inoogaba muuqato waa nin reer kuufa ah oo hiqo ah oo qolooyinkii saxaabadii ugu dambeysay sooba gaadhay aan laakiin laba kulmina ama la mucaasarooday taabiciinta raggii ugu dambeeyey waana nin hiqa mula ali dalxa haddaba ibnu cabaas baa wuxuu ka warinayaa xadiidka juwayriya bint alxaaris um lmu'miniin markaa waa saxaabi saxaabiyeed kaba warinaya hooyooyinkii mu'miniinta kaba mid ah iyo aswaajtii rasuulka ilaahay daahiraadka ahaa waxay jawayriya tidhi ana nabiya salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay kharaja wuu baxay min cindiha iyada agteeda bukratan aroor iyo subax buu kaba baxay xiina salla subxa markuu salaadii subax tukaday oo markuu salaadii subax tukaday dee masjidkaabuu kuba tukado dee malaha guriga uu yimuu ka tegay haddana walxaal hiya iyadu fii masjidiha meeshii ay ku tukanaysay ay ku sugantahay masjidkeedii waa halkii dee aqalka ay salaada kagaba tukanaysa iyadoo halkaa fadhido dee intay subaxii tukatay u fadhiisatay inay ilaahay xusto iyo dikri ay laba timaado uma rajaca wuu soo noqday bacda an adxaa intii uu waqtigii duxada gudagelay dabadeed oo iyadoo barqo ah ayuu soo noqday rasuulka ilaahay uu raagay dib dhacay adxaana waa dakhala fi duxaa weeye sa asbaxa dakhala fi sabaax oo kale iyo amsa dakhala fi lmasa adxaana waa dakala fi duxaa oo ujeeddadu waqtigii barqadii markii la gaadhay waqtigaas dee waxa weeyaan uu galay ayuu soo noqduu gurigii ku soo noqday walxaliya jaalisatan iyadoo weli halkii un fadhida dikrigii iyo xuskiina haysa faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh maa zilti miyaanad ka suurin cala alxaali xaaladii allatii xaalkaasoo faaraqtukii aan ku faaruqay en kaa tegay calayhaa korkeeda adigoo ku sugan oo si aad markii hore dee iyadoo fadhidu ka tegay halkii ay ku tukatay ama ay ku tukan jirtay fadhida waana kan kusoo noqday iyadoo si u fadhida inay intii uu rasuulka ilaah maqnaa waa suurtagal intay kacday howlo kala qabsatay dib ay ugu soo noqotay su-aashan uu weydiiyey hamsadii istifaamkuna way qadarantahe maazirti amaazirti weeye miyaanad ka suurin cala alxaali xaalkii aanad ka suurin allatii xaaladaasoo faaraqtukii aan ku faaruqeen kaa tegay calayha korkeeda adoo ku sugan ma si aada markii aan kaaga tegay unbaad weli u fadhidaa xaaladii aada markii ku sugnaydna mahoristii baad ugu sugantahay su-aashaas buu weydiiyey lafdigan alxaala luqada carbeed lafdi ahaan markaan eegno iyo nudqi ahaan waa lafdi mudakara waa la tadkiiriya laakiin macno ahaan waa mu'anas oo macnaha ahaan calaamo ta'niisiya anay kaba muuqanin bee lafdigani waa mu'anas luqada carbeed ta'niiskiisna wuxuu ka muuqdaa san oo kale dee imika waxa weeyaan ama ismiga mawsuul oo kale iyo damaa'irta u laamaya iyabuu kaba muuqda walow qad qaarkeed malaa la tadkiirin karo oo imika halkan lama odrhan oo xadiidka kuma sugna maa zilti cala alxaalati allati ee cala alxaali baa inoo taala lafti ahaan waa mudakar ee macnuhu mu'anas yahayoo waa kan haddana markaa nactigii raacay ama ismigii mawsuul allatii faaraqtuki calayha damiirkan calayha iyo allatii ismigii mawsuulba waa kan la ta'niisiyey sababto lafdigan alxaal baa ah lafdi mu'anasa yaan calaamadaasi taad iyaanay laba soconinbe oo waxaan odhanaynaa xaalun xasanatun xaalun xasanatun sida imika halkan ba allatii iyo calayha ay u timi bal taas weeye oo imika maaha oo dee ruuxii waxaa dhici karta inuu yar qariibsado oo kol haddii allatii iyo calayha meesha taalo maxaa cala alxaalati loo odhan waayey uu yidhaahee dee waa laakiin lafdigu waa lugadii carbeed siduu kuba yahay macna ahaan waa mu'anas saa daraaddeed baa wixii ama nactiga ama waxa weeyaan damiira ama ishaara ee u laamaya ama mawsuula ee ayaa taaniiskii ka muuqanaya qaalat waxay tihi nacam ha qaala nabiyu salى اllahu عalayه wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi laqad qultu waxaan idhi bacdaki adiga dabada arbaca kelimaatin afar kelimaan idhi afar kelimo ayaan idhi ثaلaaثa maraatin saddex goorna oo kelimo kastana saddex goor baa rasuulka ilaahay kuba celiyey low wasinat haddii loo miisaamo bimaa qulti wixii aad tidhi waa ajrigeed iyo sawaabka ka dhalanaya kelimaadkaa jawaamicdeen imi haddii la qaabilsiiyo logu loo miisaamo oo la qaabilsiiyo wixii aad tidhi mundulyomi laga bilaabo waagu markaa uu kuu bariyo dikrigan bilowday wasanatuna kelimaadkaan idhi baa ka qaalib noqon lahaa way u dhigmi lahaayeento macnaa la rajaxat calayhina weeye waabay kaba raajax noqon lahayd kelimaadku yidhina waa kuwanoo rasuulka ilaahay muxuu idhi subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata carshihi wa midaada kelimaatih intaas buu saddex goor ku celiyey oo dee bal matalan waa keli tasbiixdii waa kooban tahaye laakiin umuurahan aanay cidi koobi karahayn aanay xasrin karahayn ayaa ku sugan oo laba socdo oo dee waxa weeyaan waa waxay noqdeen macnahan ballaadhan ay leeyihiin iyo waxaan aan la tirin karahayne rasuulka ilaahay uu yidhi dee ilaah baa nasaani intaa qadarkood uu yidhi ayaa ajrigoodii iyo sawaabkoodii aada u badiyey ilaa ay kaba qaalib noqdeen ka ajri bateen iyadoo uu ruuxu dee in badan ku celceliyo subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi wabixamdihi uu ku celceliyo kuwani ay kaba raajax noqdeen oo markaa ay lawasanatu nadan macnuhu waa la rajaxat calayhina fi sawaabi oo bal taas buu yihi subxaana allahi wabixamdihi macnaha ilaah baa nasahan maca xamdi iyadoo dee murtabisan xaalanay mid ku dhex jira oo raacinaya bixamdi oo dee laba jumlaabay iska noqon kartaa oo subxaan allahina dee ilaah baa tanziih ay usugnaatay weeye wabixamdihi tanna waa utbicu dalika bixamdihi kaasna ammaantiisaan raacinaya iyo xamdigiisa iyo mahaddiisa oo adigu waa ilaahay baa nasahan iyadoo ay laba jirto tansiihiisa xamdina uu raacayo cadada khalqi khalqigiisa tiradii khalqiga ilaahun baaba og inta khalqiga tiradiisu ay tahy walow wax dee maxsuura ay yihiin ilahay agtiisay maxsuur ku yihiin innaga agteenna maxsuur kuma aha haddaba khalqigiisa tiradii wa ridaa nafsihi naftiisa raalinimadii waa qadarka ilaahay uu kuba raali noqonayo ama ridihiisa dee mablaqii iyo gaayihii wazinata carshihi carshigiisa miisaankiisa qadarkood oo dee carshigaas acdam almakhluuqaata waa carsha araxmaan zinadiisa inta uu yahay ilaahun baabog haddaba tasbiixtaa u dhiganta ayaaban ilaahay nasahaya wamidaada kelimaati kelimaadkiisa ziyaadadooda oo dee kelimaadka ilaahan dhammaadka lahayn markaa xataa badahan oo dhami hadday khad u noqdaan kelimaadka ilaahay way dhammaan laayeen iyagun kelimaadka ilaahay dhamaano marka wax koomayaba maaha wax dhammaanayo wax nafaadla maaha wax la tirin kara maaha haddaba midaad iyo madedna waa shayga wixii lagu badiyey laguma ziyaadiye de waa tan walow dee midaadan likelimaati rabbi de ay midaad uba yihiinna waa khad ayuu yihiin laguma qorayo taas macnuhu uu yahay haddaba in kelimaadka ilaahay midaadkooda iyo waxaa bal matalan taas adigu waxa qadarkii ah ziyaadadooda iyo dee kelimaadkaa ilaahay een dhammaadka lahayn taas baan ilaahay nasahayaa taas baan rasuulka ilaahay wuxu uhi waan ku celceliyey saddex goor baan kuba celiyey wixii aada lahayd oo dhan oo dee iyagu aan say kuwani ay yihiin kuwa dikriga jaamica ah ee waxaa aada u badan inay cid ilaahay u mooye cid xasrin karta aanay jirin waxbayaan kulansaday ayaa dee waxay noqonaysaa ajrigan badan iyo sawaabka badan ee ka wixii ay iyadu ilaa subaxdii lahayd oo dhan woo dhigmay u dhigmaya ayay dee u yeesheen oo xadiidku markaasuu qurdubaydha waxay nooguma sugaan bal daliil ducooyinka iyo adkaarta jawaamicda ah sida dikrigan oo kale iyo ducooyinkii rasuulka ilaahay jawaamic bay ahaayeen waatan horena usoo aragnayba rasuulka ilaahay inuu dooranayo ducooyinkaa jawaamicda ah bal ducooyinkaa jawaamicda iyo adkaarta jawaamicda ah in ajriga iyo sawaabka ku xasilaya uu aada iyo aada ugaba badan yahay wixii aan sifadoodoo kale lahayn dikrigaa jaamica aan ahayn ama ducadaa jaamica ahayn taas baa inooguba sugan saa daraaddeed baa rasuulka ilaahay uba dooranayay kaana yastaxibu aljawaamica min adducaa waayo wax aada u badan oo la koobi karahayn bay kuu soo ururinaysaa ee ilaahayna hadduu ku aqbalo uu kugu siinaya iyadoo wixii la tafsiiliyo mid mid loo sheegana ee lama gaadhi kareen oo inta kuwan jawaamicdii ay kulansanayaan haddii la yidhaah ruuxu bal mid mid ha u sheega ha u sheego wuxuu dhammayn karaaba maaha dikriganna waa saas oo kale bal taas baa iyada xadiidka inooguba sugan xadaثna abubakr بn abi shaybata wa abu kuray markaa dikrigan fadligiisa iyo dee iyadoo subaxdii iyo galabtii laba yidhaah fadligiisu kolley fadli weyn baa inooguba sugan iyo dee tarkiib jaanibkaas in uu ruuxu tasbiixda caynkana laazimo khaasatan awala nahaar iyo dee awala leylba iyada waa kolley tarkiibkeed waa inooguba sugan yahay xadaثna abubakr بn abi shaybata wa abu kuraybi waisxaaqu can moxamed bni bishri can miscarin can moxamed bni cabdiraxmaan moxamed ibni cabdiraxmaanka waa ninkii marka horeba sanadka inoogu sugnaa mawla ali طalxa can abi rishtiina can ibni cabaasin can juwayriyata aburishtiinkana waa kurayb waa kuraybkii iminka marka horeba inoogu sugnaa kunyadiisii weeye markii horena waa magaciisii kolleyna dee waa nin waxa weeyaan mawla bni cabaas ama fadl bni cabaas lakiin waa inaynu hore meelo hore ugu soo aragnay kitaabka عن ابن عباس عن جويرية قالت أنها قالت مر بها رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaah baa soo maray حيiنa صلىa صلاة الغdاة way guriga kumuu tukan dadkii buu tukiyey markaasuu aqلkii soo galay oo uu soo maray markii uu subaxdii tukaday أو baعdama صلى الغdاة waa isla midun markii uu subaxdii tukaday dabadeed buu iyadii soo maray iyadoo fadhida dikri u fadhida uu ka tegey bardambuu soo noqday oo barqaba ah ee waana kaadeeto xadiidka fadakar naxwahu kayra annahu qaala wuxuu yihi waa eg moxamed ibn cabdiraxmaan imika waxaa ka warinaya miscar markii horena sufyaan ibnu cuyeyna ka warinayay markaa xadiidku waa xadiidkii una riwaayada miscar waxaa kuba sugnayd أنه قال سبحاaن الله عدد خلقه سبحاaن الله رضا نفسه سبحاaن الله زiنة عرشهi سبحاaن الله مdاaد كلماaته waa mr markaas de haddana mar labaad baa la odhanaya mar saddexaad baa la odhanaya bal taas baa iyada waana dee tii hore uno haddii سubحaaن اللahi وبحaمdiه عadد خلقه ورضا نفسه laisba raaciyaiyo haddii la kala googooyo kolley fadligani waa xasilaya unoo laba yidhaaho subxaana allahi cadada khalqi subxaana allahi ridaa nafsiha lafdiga dambe iyo lafdigii hore adigu macnu waa mid keliya un kol haddii saddex goor lagu celiyo ruuxu fadliga badanna waa helayaaba wey xadaثna moxamed bal xadiidkan waan ka baxaynaa kolley malaa dee kalaam intaa ka yar badanna waa laha xagga icraab suyuudi baaba risaal uu leeyahay waxyaalaha bal kuba icraabo in umuuro kaleo malaha dee la yar taaban lahaayoo ruuxu hadduu dikrigii badnaayo odhan lahaa halkii dee boqol ay soo aroortay hadduu kelimaadkan yidhaaho wixii imika waatan oo adkaar subxaana allahi wabixamdihi oo boqol la yidhaaho fadli weyn baynu uba soo maray bal tanna fadli weyn baa kuba sugane laakiin halkii uu subxaana allahi wabixamdi boqol ka odhan lahaa mar hadduu tan yidhaha ma u xasilaysaa iyo taas oo kale iyo in adkaar kaloo iyadana bal fadli intan leeg ay uga soo aroortay bal kalaamkeediya malaha waa umuuro la yar taaban lahaa laakiin casharkaa yar dheer kolley mujaladkuna uu iga yar dhamaanaya caawa haddaan hadal yar dheemayana kolley kitaabkaa dee ka kale marka dambe laba mujalad islama soo qaadanaya bal waa laga yaabaa haddana inaan dib insha allahu tacaala wax ugu soo yar dhaamo haddaanan iloobin habeen dambe un insha alla lakiin imaka waan wadaynaa si iigu suurto gashay inaan casharkan isgaadhsiiye inta riqaab kaba horeysa waayo mujaladka intaa igaga go-ayo weeye haddii aan wax ka tagana laba mujalada islama soo wada qaadan doona hadhowe xadaثna محamed بن المثنى ومحamed بن بشhاar واللفظ لبن المثنى qاaل xadaثna محamed بن جaعفر qال xadaثna شhuعبة عن الحkم وحkم بن عتaيبة qاaل سمعت بن أbي ليلى qال xadaثna علي أنa فاطمة اشhتكت bal ibn abi leylahani waa cabdiraxmaan weeye oo dee kitaabka aynu kuba soo maray niman kaleo qoyskiisoo iyagana kitaabka kuba sugana waa jira nin kaleo uu bal matalan isagu dhalay oo faqiihoo aimada fuqahada markay aqwaashooda soo naqlinayaan dee waa mujtahid e aqwaashiisa lasoo naqliyo lakiin kitaabka aan riwaayo ku lahayn kolley xagga xadiidka waabay daciifiyaan lakiin xaggan kaleu fiqiga iyo aqoontaasu dee masaaf aima uu kuba sugan yahay oo markay aimada aqwaashooda tirinayaan hadday ibnu abi leyle kusoo daraan waa maxamede maaha ninkan kaasna waa jiraaba dee horena barhkood laba ka adigu qoyska baan soo aragna magaca waa ninkii ugu weynaa aabihiina waa saxaabi abuleyla waa cabduraxmaan wuxuu yihi markaa ibnu abi leila waa nin caalimu ahaayo bal dee waxay idhaha dadki waktigiisii ama dalabadiisii ha noqotee bay yidhaaheen yuhaabu kamaa yuhaabu lamir si amirka looga haybeysta haba looga haybeysan jiray laga yaaba habeenadii ayaamihii iminka jamaajim in la waayo ama uu dhintayba xadaثna caliyun cali bn abi aalib weeye ayaa u waramay oo wuxuu ugu waramay ana faadimata faadima ishtakat waxay ka cabatay ma talqaa waxay la kulmayso min araxa waa midxinki fii yadiha gacanteeda de waxaan imika waktigeenan diyaarsane ruuxu furin iska soo iibsanaya ama mis ruux kale ay kuba daashay soo iibsanaya taasi may jirin ruuxu wixiisa waa inuu dee tumo ridqo oo bal masala dee wixiisi ay kuba samayn jireen qoosh dabadeedna markaa midxankii iyo wixii la mariyo dee aqalkii shaqadiisii oo dhan baa wada haysatay calina faqiir buu ahaayo khaadim ina umuu suurt diyaarin karahayn ama jaariyana uma dee uma diyaarin karahayn haddaba midxinkiibaa gacanteedii ay da intay xadiidkaba duruqdiisa kale kuba timi majaalat yaduha gacanteediibaa baxday oo dee ama dadkan hawsha badan qabta gacmahoodu say noqdaan ay dee taasoo kaley noqotay bal matalan intanan may ahayna bal xadiidka abu da-uud oo kale iyo say haddana midxinkii dubidiiba haysato tiina waxa weeye ilaa wejigeediiba isbedelay walow isagu soo dhaamin jiray biyaha lakiin haddana qirmada ay soo qaadkeedii baaba dhici karta iyadana xadhiggii ay kuba xidhaysay luqunteediiyaa raadeeyey bal ti bay kaba cabatay minaraxa waxay kalaba kulmaysa waa sayidatu nisaaءi اlcaalamiin wa bintu ashrafi اlkhalq fii yadiha gacanteeda ayay dee ay kalaba kulmaysa ayay ka cabatay wa ata nabiya salى اllahu alayh wasalama sabyan rasuulka ilaahay waxa uu yimina dad sabyiya oo dee gaalo laga soo helay baa loo keenay cali baaba kolley mala hadalka lahaa faindalaqat way tagtay gurigii rasuulka ilaahay guryihiisii falam tajidu may helin oo rasuulka ilaahay markii lamay kulmin walaqiyat caaishata caaishay la kulantay fa akhbarata dhibta haysata iyo iyadoo rasuulka ilaahay dee sabyiga khaadim ka doonaysa ama in laga siiyo taas bay ugu sheegtay falama jaءa الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay markuu yimi ayaa akhbaratu caaishatu caaisha u warantay oo waxay ugu warantay bimajii'i faadimata faadima imaatinkeeda ilaahay iyada ay u timi iyo dee arrintay u socotay fajaءa الnabiyu cali baa hadalkii watee wuxuu uhi fajaءa waxa yimi annabiyu salى الlahu عalayh wasalam ilayna anagii buu noo yimi walxal qad akhadnaa aan gudagallay oo madaajicanaa meeshii aan jiifsanaynay waa guri yaroo kooban ee gogoshoodii iyagoo jiifsaday habeen bay ahayd baa rasuulka ilaahay yimi qadifakeri ay wada huwanaayeen bo sida xadiidka ku timi hadday dherar uhuwadaana dhinacyadooda ayaaba muuqanayay hadday ballaadh uhuwadaana madaxooda iyo lugahooduba way kaba baxayeenba adigu halkii baa rasuulka ilaahay ugu yimi fadahabnaa waanu doonay waanu tagnay macnaa waxaan doonay naquum inaan kacno rasuulka ilaahay markuu gurigii yimo faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam calaa makaanikuma waayo waa qoyskiisii waa inantiisii odiyo dee zawjkeedii oo dee isna ida adeerkii oo isba uu soo koriyey bal matala rasuulka ilah ihi iska jiifa saa aad tihiin makaankiina iskaga sugnaada waxba isbedelina faqacada baynana labadoodiibu halkii ay dee wada jiifeen buu dhexdoodii fadhiistay marka cali baa wuxuu uhi xataa wajadtu ilaan helay barda qadamihi calىa sadri waa qadamkiisa ama lugtiisa qabowgeedii baan halkaa laabta dee calimalaha si rasuulka ilaahay amarkiisii buu qaato way jiifeene saa iskaba ahaada buu ihi muu fadhiisan rasuulka ilaahay markii uu fadhiistay baa baabacadiisii ama qadamkiisiibaa halkan laabtiisii gaadhay oo dee cali waa jiifaa rasuulkiina waa fadhiyaay rasuulka ilaahay qabowgii waxa weeyaan lugtiisa ayaa aan dareemay buu yihi oo laabta kaba dareem kolley bukhaari oo kale halkan qadamayhi baa kuba sugnayd in waxaan filaya oo riwaayadan moxamed ibn jacfar nafteeda in xafnu xajarna riwaayada waa tilmaamaa halkan muslim balna dee waan u tiiriyaa inay dhacdayna qadamayhi iyo qadamiye laakiin imaka lafdiga i yaalla waa marka imaka qadamuhum baaba i yaalla ifraadka ay yaalleen uma qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay alaa ucallimukumaa khayra mima sa'altumaa rasuulka ilahay horta wuu u sheegay oo dee iyada waataan xalayba soo naqlinay arrinkay ka cabanaysayna ee waa shaqadan marka la eego cuntada la samaysanayey haddii la islaa kimistubta waa maraaxisha dhan iyo hawsha badan ee tacabka badan ay soo maraysay ilaa ay noqoto wax la cuni karayo iyadii baa qabanaysa aqalkii iyadii baaba xaadhayso sida abi daawud ee kuma sugnaadee kanasat ilbeyt xataa qbara sawbuha dhar kaloo lagu bedbedooshaana mama jirta ilaa uu dee isbedelaba isagu istaqat bilqirbati waayo xataa iyadna sarafiya jiidiha bal rasuulka ilahi tuma rasuulka ilaahi wuxuu ku yidhi dee shaqada guriga qabso oo wuxuu ku yidhina iyadoo halkan reer sufa joogaan oy baahan yihiin idinma siinayo iyagaan dee waxaan ku nafaqaynaya ku masruufaya reer sufa dadka diyaaftii islaamka ah ahla sufa joogo iyagoo ay kuwaasi joogaan oona waxaan ku nafaqeeya aanan uhayn tan xataa haddii aan iibiyona dee samantooda iyagaan ku nafaqaynayaayo dee idinma siinaya baa rasuulka ilaahay yidhi hawl kale unbuu u sheegay iyo wax dee bal camal aakhiro oo dhici karta tacabkana inay dee ruuxu markuu ilaahay kuba xidhnaadee dikrigan iyo malaa u dhadhansado dadka dee dawqa tan u lahaa tacabki iyo wixii waa ku iloobayaaba waa laakiin ruuxii dawqa umuurahan uma lahaa uma qaala wuxuu uhi alaa ucallimukumaa ma ydin baraa khayran wax ka khayr badan mima sa'altumaa waxa idinka khayr badan waxa ay weydiisateen khaadimka doonayseen idaa akhadtumaa marka aad guda gashaan madaajicakumaa saa imaka atiin ee meeshay aad jiibsanayseen ee aad timaadaan ee seexanaysaan maxay tahay oo dee ti uu barayay an tukabir allah waa kabir allah way oo waxaan idin farayaa inay ilaahay weyneysaan arbaca wa halaaثiina afar iyo soddon goor allahu akbar dhaha wa tusabixaahu halaثan wa halaaثiina tasbiixsada oo ilaahay nasaha saddex iyo soddon goor oo dee an tukabir allaha tan idin faraya waxa inay ilaahay weyneysaan arbaca wa halaaثiin watusabixaahu aad nasahdaan oo subxaan allahi tidhahaan halaثan wa halaaثiin wتxmadahu aa kuba xamdidaan ثaلaaثa وaثaلaaثiina saddex iyo soddon goor fahuwa khayr lakuma min khaadim kaas baa khaadim idinka khayr badan bal mid weeyaane horta adkaartii baan ku jirnay un dee kitaab اadkaaro haatan aan kaba dhow dhownahay tasbiixdii cida noomna baabkaa u baabaysnaaye waxaa adkaarta dee dadkii laynoo jideeyey ee bal rasuulka ilaahay fadliga badan ay leeyihin intuu inoo sheegay uu inagu adkeeyey waxa kaba mid ah markaa ruuxu seexanayo inuu tasbiixdii salaada oo kale weeye dabadeed ahayd la yimaado oo halkan laa ilaha illa اllahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir laguma khatimayo ee saddex iyo soddon goorna waa tasbiix saddex iyo soddon gooroo alxamdu lilahi iyo afar iyo soddon gooroo allahu akbara boqolkii bay noqonayaan carabka hadday boqol ka noqdeen si rasuulka ilaahay ba xadiid kale uu kuba yihi ee miisaankii maxay noqonayaan marka dee boqolkii min toban lagu dhufto uun kun baabay noqonayaan taas oo kun bay tegayaan walaa xadiiثu kuba yimi marka la eego waa tan iyo tasbiixdan salaada ka dambayso xadiidkaa tiradan imaka inoo taalla kaba yaraaba in ajrigoodu waa badan yahay laakiin cidda ku camal falaysaa yar baa xadiid kuba yimi oo si u yar yahayna ruuxu dee markaa uu salaadii ka baxo shaydaan baa u xusuusina hawl iyo buu xusuusano waa kacayaa sida dadka badan ay degdegayeen tasbiixsan ahayn ajrigii badnaayee fududaaba halkaa kuwaaye habeenkiina intaanu odhanba ayay hurdadii u imanaysaa ama shaydaankiiba hurdo u keenaya seexinayaayo markaasuu dee ciddii markaa ilaalinaysay baa jaanibkaasta kuba yaraanaysa ee bal waxa weeye adkaartii tan baa kaba mida hurdada fadli aad iyo aad u badanna way leedahay oo dee xadiidkaa kalen sheegaynay taa inooguba timi ayay leedahayba de xagga kale khidmada waxaan filaya kitaab nikaax baa inoo horeeyey khilaafkii culimaduna ayaa arrintii dee khaasatan shaaficiya aimo kale barhkood qowlkoodu ahaydoo inaanay dee khidmada caynkani waajib ku ahaynee tamkiinkiiyo taasi ay waajib ku tahay tadarucay tabaruc ay tahayna taas way jireene laakiin kolley curfigii muslimiinta iyo arinku suu ahaa waa taasoo rasuulka ilaahina iyadoo wuxuu amrayba iyadoo ah ashrafa dee dumartii sayidata nisaa ilcaalamiinba si aynu hore usoo marnay inay guriga shaqadii gurigeeda ay qabato oo bal ama ha la yidhaaho arrinkani waa dee cishradii fiicnayd un ama waa wax dee xuquuqdii laguba lahaa lama yidhaahee laakiin dee taas baa curfigii muslimiinta iyo dhaqankood iyo taas bay hayd oo waana arrimo aynu kuba soo marray taa xagga marka la eego xaggay uga khayrka badan tahayna qaaliban culimadu waxay yidhaahaan dee arrintan marka la eego sawaabka arrinkan ay doonayeen raaxo adduunyey ahayd cid hawshii ka fudaydisa oo ka nasisa oo hawshii guriga u qabatay doonayeen oo khaadim ah waa wax dee marka la eego hadday manfaco tahayna waa manfaco adduunyo haddii ruuxu ku nasanayana waa nasasho adduunyo laakiin tani maxay tahay ajriga badan ee ay leedahay waa raaxo aakhiro waa manfaco aakhiro waa ajri badan oy aakhiro helayaan oo aakhiro adduun iyo aakhiro marka la isbaal dhigana wax las isu dhigmayaba maahe waa xagga marka la eego arrinkan ajrigan iyo sawaabkan ay kaba helayaan cinda allahna ay kuba helayaan ayay dee uga khayr badan tahay wixii ay doonayeen oo ahaa cid bal hawshan ka furata ama ka fudaydisa inay helaan taas oo bal jaanibkaana wey waana dhici karta dee kolleyna waa ciddii malaha dee umuurahan dhadhansanaysay macaansanaysay oo kale ruuxu markuu dikriga iyo daacadan iyo taasi rasuulka ilaahayba salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo bal matalan xadiidkii uu ahaaba dee uu yihi siwisaalka u kaba hadlayaynu soo maray inii abiitu cinda rabbi yudcimnii wayasqini ay kuma fasireen macnuhu waa ma wax kala maha cunto dee toos ahaan ugu imanaysay maahe dikrigan ilaahay subxaanaه watacaala iyo muraaqabadan iyo khashyadan iyo umuurahan ba quudkii ruuxda ah naftii bay u yihiin quud iyo ruuxdii bay uba yihiin oo markaasay ilowsiinayeenba wax la cuniyo wax la caba bay ilowsiinayeen quwo ayuu ka helayey quwadii ruuxu cuntada uu ka helayey oo kale ama kaba badan buu kaba helayayoo dikrigan iyo daacadan markaa ruuxu markuu macaansado ee isagoo ajrigeeda iyo sababkaa wuxuu de taasna sugaya oo taa yaqiinsan baa iyagina takfiif iyo kolley fudaydin iyo humuumtii adduunyuu iloobo tacabkii adduunyuu iloobo kolley gaadhsiinayo bal taasna kolley waa jaanib kaloo ma dee aan milicsan karno wey وxdثna abubكر بن أbي شhaybةa qال xdثna وkiع x وxdثna عubaydاللh بن mعاad qال xdثna أbي x وxdثna بن المسنى qال xdثna بن أbي عadي kulهm عan شhuعبata intoodaas oo dhami waa dadkii aan naqaanay be شhuعbay kaba wariyeen بhada الاسناadi isنaadkan imakaan soo maray oo عan الxakم عan cabdiلرaحmaan بn أbي laylى عan عaliyi waa taas wey وفي xadيiثi mعaadin waxaa kuga suganaa أخadتma مضجcكma min الleyل de taa horeba idaa akhadtuma madaajicakuma jamc iyo mfrade laakiin ta maxaa raacsani waa habeenkii marka la seexanayo wey habeenkii la seexanayo ayuu dikriguyo de mala maalintii hadduu ruuxu qayluula iyo taa u seexanayo meelihii maaha eh waa habeenkii marka la seexanayo adkaartii noomka khaasatan habeenkii وxadثnي زhayر بن حرب qال xadثna سفyاan بن عuyeynة عan عubayd اللh بn أbي يزيد عan مجاهidi عan بn أbي لaylى عan عalي بn أbي طالب x وxdثna محamed بن cabd للh بن نmayri وعubayd بn yaciisha عan cabd للhi بn نmayri qاl xadثna cabdالmلك kolley magaciisu waa inoo dambeeya dadkan waa dadkii hore عan cضاء بn أbي رباح عan مجاهidi عan بn أbي لaylى عan عaliyi عan النabiyi slى الlه عليه وsلم sanadku waxa la arkay kii hore waa ka yar dheeri kan dambe dee taabicin dhowrina waabay ku sugan yihiin oo caضاء بn أbي رباح iyo مجاهid iyo بn أbي لaylى waa saddex taabici oo bal kala warinayo oo midbo kii kale kaba warinayo walow cadaa la arko malaa mujaahidiinu kaba wan yahay taas baana yar dheeraysay xadiidkuna waa binaxwi xadiid alxakami xakim ibn cutayba xadiidkii uu warinayo ibn abi leyla ka warinaya mid laba mida un weeye kana can ibn abi leyla fazaada fi lxadiidi isagu marka la eego mujaahid riwaayadiisan ibn abi leyla isagaa xakam la simane wuxuu ziyaadiyey qaala caliyun cali baa wuxuu yihi maa taraktu dikrigan kamaan tegin mundu waqti laga bilaabo samictu aan maqlay min الnabiyi salى الlahu عalayه wasalam oo waktigii aan xadiidkaa rasuulka ilaahay inoo sheegay iyo dikrigan laga bilaabo habeenna kama tegin waa say dee kolley istiqaamadaaba macnaheedu iyo muwadaba camalka la daa'imo oo camalkii uu ruuxu laazimo waadan tan istiqaamadoodii iyo muwaadabadoodii dee saxaabada haddaba wuxuu leeyahy dikrigaa ma maqlay habeenna kamaan tegin ee wakti kastoon seexanayo habeenaba waa la imaadaa dikriga laga bilaabo waktigaas waktigan uu sheegayaana waa wakti dambe oo la arko waktigaas soddon sanood in ka badan kaba dambeeyey ayay arrintani ahayd uu leeyahy habeenna kamaan tegin qiila lahu waxaa lagu yidhi kale riwaayada inoo soo socotay ibn abi laylaba kuba yihi walow riwaayaadka qaarkood rag kaleo iyagana markaa magacaabay uu jiro waxaa lagu yidhi walaa laylata sifiina habeenkii sifiinna miyaanad kaba tegin habeenkii sifiinna miyaanad kaba tegin waa habeen adagoo dee aan la xusuusan qaale wuxu uhi walaa laylata sifiina habeenkaasna kamaan tegin kale sifiin ee waa mawdic sham iyo ciraaq udhaxaysay in dagaalkii dee dagaal weyne uu kaba dhacay oo dee reer ciraaq oo amiir almu'miniin uu laba socday iyo dee ciddii kale laba socotay iyo reer shaam oo dee mucaawiya uu hogaaminayo ayaa halkaas kolley bilona waa la joogay meesha bilo ayaa la joogay waqacaadkuna waqacaad badan bay ahaayeen oo inta dee gooree la kulmay laakiin dee qolooyinkan muarikiintu waxay noo soo naqliyaan habeen intaa dee muddadaa dheeree la joogay meesha dee dagaalanku uu kaba jiray halkan aan qolona laba riixin habeenna dagaalma dhicina habeen aan la baxday hariir mooyaane laylata hariir oo la arko inay kumayaal dhinteen habeenkaas baa habeennimo dagaal dhaco malaa aan la kala seexanba ahaynba waana habeenkii markaa ay muuqatayba nasrigu iyo qalabadu inuu amiir almu'miniin yeelan ee dee markii dambana ay dhacday subaxdeedii in masaaxifta sare ay u qaadeen qoladii kale oo yidhaaheen kaas ma lahayna kala saaro oo kale oo arrintuna markii dambe waxay ku dambeysay de waata kole kutubu taarikha macruuf kubahe habeenkaa hariir la baxday macnaa biwasni cadiim oo ay leeyihiin waa gurxankii fursaanta iyo raggan ayaa hariir loo yidhi wax kale lama maqlahayna dee gurxankoodi iyo taas iyo waxyaalaha fursaanta taas baaba adiga marka waxaa la arkaa dee habeenkaa inay uga jeedaane waxaa lagu yidhi habeenkaasna kamaa teginoo wuxuu hi walaa laylata sifiin oo riwaayadka qaarkood ba wuxuu hi intii hore oan kaba shuqlibay amaan iloobay lakiin akhira leyl baan xusuusto waa laba imoo xataa habeenkaasna kamaan tegin weeye waa si uu ilaalin jiray dikriga xdثnي أمyة بن بsام العyشhي qال xdثna يزيد yعني بن زريع qال xdثna روح وهو بن القاسم عن سhayل عن أبيه عن أبي هريرةa أنa فاطمةa فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka ilah bay u timi تسألو xaal ay weydiisanaysa khاadimا khاadim u shaqeeya waa dee khاadimku hore inuu soo maro dee jaariyadaba khاadim waa la yidhaho waxba looma baahno lama geliyo washakat ilcamala waxaanay ka cabatay shaqada adag ee haysatee gurigii faqaala wuxuu ihi maa alfaytiihi maad helino kolley ya-daasna waa iska ishbaacuna horeynu usoo aragnay meelo kalena iyadoo ay dhacday dee daahirku wuxuu ahaa inaan ya-da taada ana damiirkuun uu kuba xige maa alfaytiihi maad helin cindanaa arrinkaa doonaysee khaadim ah dee cid kaaga baahan baa jirta on kuba bixinayo waa dadka fuqaraa lmuslimiin addoofta islaamka ahaa habeenkii cibaaday u joogaan iyo dee rasuulka ilaahay wixii ay kaba dhegaysanayeen maalintiina kolkol dee intay sooba xaabeeyaan oo kolkol bay biyo usoo dhaamiyaan miskaadu waa dadkii adyaaf lislaam ee fuqarada kolna yaraanayay kolna banaanayay kuwaasuu yihi kuwaasaan kuba bixinayaayo maad helin oo waxaad doonaysa agteeda kamaad helin macnaa ma helaysid weeye ee qaala waxaanu yihi rasuulka ilaahay dee markuu gurigii ugu yimi alaa adulluki ma ku tusaa calaa maa wax huwa khayru laki min khaadimin khaadim kaaga khayr badan rasuulka ilaahay wixii uu doortay naftiis ee shadafkaa cayshiyo iyo saarkaas iyo dee taas ayuu iyadana iyo qoyskiisiina uba doortay markaasuu yihi wax taa kaagaba khayr badan ma ku tusa oo ah dee waa cibaadadan tusabixiina ثaلaaثa وaثaلaaثiin wataxmadiina ثaلaaثa وaثaلaaثiin watukabiriina arbaca وaثaلaaثiin oo kolley haddii dee tasbiixda la horreysiiye iyo haddii takbiirta lasoo horreysiiyeba kolley maqsuudku waa mid keliya dhibaata ma jirto laftigaa hore haba ahaado an tukabir allaha taasi dikri ahaan ha ku horeyse xiina taakudiina mudjacaki markaad tagto halkii aad jiibsanaysay way oo markaa la seexanayo waa uu jiibsado ayuu dikri adkaartii iyo ducooyinkii uu laba imanayo tan ay kaba mid tahay ee iyadaana khaadimkaa khayr badan waana taan kolley in yar kasoo yar hadalay وxdثnي أحمد بن سعيد الdاrمي qال xdثna حبان qال xdثna وhayب qال xdثna سhayل بhda الاسناaد waa biاstixbaab الducaaءi cinda siyaaxi diki diigu markuu dhawaaqo bal in la ducaysto inay sunno tahay ama ay dee taas buu baabkeedi yahay oo markaa dhawaaqa diiga la maqray in ilaahay la baryo waa waqtiyo kolley mawdin la filayo ijaabo iyo cid khayr la meesha ka muuqato kaba dhow bal markaa taas buu baabkeedi yahay xadaثnي qتaybaة بن سacيidi qال xadaثna layث عan jaعفر بن رabيcaةa عan الأعraج عan أbي هurayraةa أن النaبiيa صلى الlهu عalيه وasلم qaala wuxuu uhi idaa samictum haddaad maqaشhaan siyaaxa diyakati waa digaaga ama dajaajka qayladiisa fasalu llaahi ilaahay weydiista min fadlihi fadligiisa weydiista ilaahay deeqdiisa weydiista fainaha diyakadu ra'at waxay aragtay malakan malg malguna kole khayr buu la yimaadaa oo addoomaha ilaahay ee aan ilaahay caasiyin wuxuu farayna laba yimaadee saalixiinta ah bal markaasina waxaaba dhici kartana ducadii la ducaysay inuu aamin yidhaahana way dhici kartaa ee haddaba malag bay aragtee ducaysta waidaa samictum haddaad maqashaanna hiiqal ximaari dameerka cidiisa a maqashaanna fatacawaduu magan gala bilaahi ilaahay min ashaydaani shaydaan ilaahay ka magan gala fainahaa ra'at shaydaanan shaydaan bay aragtay dee shaydaan baa meeshii kaba dhow ay aragtay shaydaankuna dee waxaa laga cabsanayaaba sharkiisa iyo dhib buu laba socdaaye isagana waktigaasna ilaahay weydiista inuu sharka shaydaanka idinka badbaadiyo oo sharkiisa ilaahay ka magan gala dee haddii aad digaagaas ama maalan qayladiisa iyo dhawaaqiisa maqashaan iyo cidiisaasna khayr ilaahay weydiista malag bay aragto macnaa kolley sababta waxay culimadu kaba dhigeenba dee waxaa la rajaynayaa malaa'igtu ducadan la ducaystay kol haday meeshii malag ay aragtay waa khaasiya ilaahay siiyey waa awood uu ilaahay siiyey oo dee uu markaa ay digaaggii arkaysoba malaggii ay arkayso markaa in la ducaysto waaba intaasoo dee ama la rajaynayay inay aamin yidhaahaan oo ama ruuxii ay markhaati uguba noqdaanba tadarucan iyo ikhlaaskan iyo baryadan dee ah cibaadad kuwa uguba mudan waxaana uu leeyahay halkan waxaaba lagaba qaadanaya istixbaab الducaaءi cinda xuduuri الصaalixiina watabaruki bihim macnaa ducadood iyo waxyaalahaas baltaa weeye tan kalena dee sharki shaydaan hadduu meesha joogo sharkiisaa laga cabsanaya sharna waa la yimaadaaye ilaahay baa laga magan gelaya sharkiisa baabu ducaaءi اkarb shidada iyo dhibta ducadeeda weeye macnaa waa duco lagu ducaysto ama dikri la aqriyo ruuxa marka dhibaato weyne ay haysato karbiga marka ilaah baa subxaanaه watacaala kaba faydi eh bal ducaa la aqristo oo rasuulki ilaahayna marka shida iyo dhib ay timaado dikri uu laba iman jiray ama duco hordhaca hu noqoto ama dikrigan ha kuba kaaftoomeen xadaثna mحamed بn mثنى وبn bashاari وcubayd لlahi بn سacيidi wlfd لبn سacيidi qaaluu waxay yidhaaheen xadaثna mعaad بn هiشhaami qaala xadaثnii abi وهishaamu dastawاya can qataadaةa عan abi الcaaliyaةi رفيc بn مهraan عan iبn cabaasi أna نabiy الlahi slى الlه عalيه وasلم rasuulki ilaahay kaana wuxuu yaquulu mid yidhaahaa cinda alkarb waa dhibta markay dhib weyni jirto shidada iyo karbiga agtiisa laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliimu laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcadiimi laa ilaaha ila allahu rabu asamaawaati wa rabu alardi wa rabu alcarshi alkariim taasuu odhan jiray macnaa markay dee kolley yaqiin iyo ikhlaasna waa loo baahan yahay haddaan tii rasuulkii ilaahay laba gaadhina ruuxu dee markan ilaah buu baryaya kalina marka dee karbimalaa jiro ruuxa waxyaalihii kale waa iska iloobayaayo tadarucu markaa iyo ikhlaaskoobu iskama badnaan karaayo bal markaa dee iyadoo macnahan lasoo xaadirsanayo dee bal taasuu odhan jiray karbiga iyo shida marka ay jirto bal xadiidka duruqdiisaan horta iska dhammaynaynaa markaasaan yar eegaynaa dee imika ducaba halkan maaha waa dikri uun waxaanay tahay oo lafdigaas ah ducaa ulkarbi ba waa karbiga ducadiisii halkan duco raacsan oo rasuulka ilaahay raacin jiray noogumaba sugnaa duco markaa muxuu kuba noqonaya bal taas iyo waxay culimmadu yidhaaheen waan kusoo laabmaynaa horta duruqda xadiidka ayaan dhammaynaynaa xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna waqiicu can hishaami bihada اlisnaadi wa xadiiثu mucaadi bni hishaamin atam o markii hore hishaam dastawaayi mucaad ibnu hishaam baa ka warinayo inankiisa waa riwaayadii hore imikana wakiic ibnu jaraax baa warinaya riwaayada mucaad ibnu hishaam baa tan ka dheer oo ka taabsanayd ta iyada wakiic dee laftigeed inaynoomuu soo dhigan intii bal ay iyadu ay ku joogtayna imika halkan markaa ma hayno ee taas imika uu inoo dhigtay waa tii ugu taabsanayd وxadثna cبد بن حmaيdi qال أخبرnا محمد بن بشhr العبدي قال xadثna سعيد بن أبي عروبة عن قتاaدة أن أbالعاaلية الرyاaحية الرyاaحية xadثهm kale رyاح waa dee haweeneydii xoreysay waa reerkoodii weeye o isagu markaa hore adoon buu ahaa waa nin rasuulka ilaahi waqtigiisii soo gaadhay bal islaamayba weeye abubakar iyo intaasuu soo gaadho dee addoonnimadiibaa kolley malaa ka hor joogsatay inuu sooba hijroode markii dambena waa xoroobay bal haweenaydu waxay ka dhigtayba saa'ibo macnaa inaanay cidi welihiisaba lahayn oo saa markii dambe xoolihiisii mawalidiisii kumaba darina waa wada dardaarmeen ana abalcaaliyata ariyaaxiya xadahum waa u warramay qataadaiyo cid kale oo wuxuu uga warramay can ibni cabaasin ibn cabaasna waa soo dhoweyn jiray waa cilmigii iyo macrifadii u dhahaayo maalkaa waa dadkii xagga qur'aankana ugu aqoon badnaa waqtigiisiiba waabu ahaa ana rasuula اllahi salى اlahu alay markaa ibn cabaas oo dee sariirtuu ku fadhiisin jiray iyadoo dadkii kale ay hoosta fadhiyaan waqtigii imaaradii u basre amiirka kaba ahaa haddaba wuxu uhi ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam kaana yadcuu bihina manaa marka la eego dikriga aynu soo maray rasuulki ilaahay wuu ku ducaysan jiray wayaquuluhuna wuxuu odhan jiray cinda alkarbi markay dhib adagi jirto iyo karbiga agtiisa fadakara markaa waxaanu sheegay fii mili xadiidi mucaadi bni hishaam waayo maanta hishaamu dastawaayi qataada ayay isaga ahayd oo qataada markii horeba u inooguba sugnaa saciid ibn abi caruba haddaba xadiidkan uu qataado kaba wariyey mucaad ibni hishaam can abihi can qataada xadiidkii ahaa mid laba miduu sheegay غayra anahu qaala wuxuu yihi rabu الsamaawaati walardi halkaa hore aynu soo aragnay laa ilaha ilا اllahu rabu الsamaawaati wa rabu اlardi ayaa maxay ahayd laa ilaha ilا اllahu rabu الsamaawaati walardi oo rabuda dambe ayaa aan ka maqneyd riwaayadiisa waxadaثanii moxamed ibnu xaatimi qaala xadaثana bahzu qaala xadaثana xamaad bnu salamata qaala akhbaranii yuusuf bn cabdillaahi bn اlxaariثi kale waa nin siqaaru taabiciin oo iqa عن أبي العاaلية عن بن عabاس أن النبي صلى الله عليه وسلم kاna وuxu إdا xزبه marka uu hmi geliyo مaعnaa uu aصiibo ku yimaadee kusoo dariyo أمr arin xزبه مaعnaa naaبhu وألma bه أمr شhadيد weye marka uu ku dego weeye uu helo arin weyn iyo karbi iyo dhib weyn uu qabsado qaaل wuxuu odhanayey مaحay لا إله إلا هو العظيم الحليم de kaa kaba soo baxno فذkر بمثل حdيث معاad عن أبيه xadيiثkii معاad عن أبيه ayuu sheegay walow aanu imika qtاadana halkan kuba sugnayn waa xadيiثkii un iبن cabاas unba inooguba sugan وزاad معahuna wuxuu زiyaadiyey لا إلaهa إلا الله رب العرش الكريم oo رب العرش الكريم way inooguba sugnayde halkaa لا إلaha iلا الله kala ayuu ku kordhiyo لا إلaha iلا الله رب السماaواaت ورب الأرض laa ilaha ilا اllah wrab اlcarshi اlkariim intaas buu isagu ziyaadiyey bal baabku waa inoo dhammaaday dee xadiidkuna kolley laqbo uma baahna markaan eegna ka alfaada dikrigu ee tahliishan iyo dee umuuraha kale laba socdaaba bal markaa sheekuna wuxuu leeyahay xadiidku horta waa xadiid weyn oo ay habboontahay in loo ihtimaamo la badsado marka umuur waaweyn ama shido iyo dhib weyne ay jirto ruuxu uu badsado oo uu bal matala dee ku ducaysto ama ilaahay uu kuba xuso marka waxaana uu kasoo naqlinaya dabari selafku inay ku ducaysan jireen ay kuna magacaabi jireen ducaaul karb su-aal buu soo dhigtay sheekhu haddii laba idhaha arrintani waa dikri ducaba ma aha maxaa ducaaul karbi looguma magacaabay wuxuu leeyahay jawaabteedu laba weji oo mashhuura ayaa culimada ay kuba jawaabaan oo mid ahaani waxa weeyaan dikrigani wuxuu hordhac u yahay ducadii horta ducadaa lagu bilaabanaya iyadaa lala imanayaa si dee bisinka iyo ama xamdiga iyo ammaanta ilaah iyo salligiiyo loogulaba imanayay marka lagu lala yimaado dabadeed ayuu ruuxu wixii uu doonaya ku ducaysanayaa markaa waa wixii ducada lagu furfuranayo ducadu way raacaysaa taasi waa jawaab jawaabta labaad ee culimadu kuwa jawaabaan uu sufyaan ibnu cuyeyne kaba soo naqlinaya waxa weeyaan un xadiiث buu ishaaraya man shaqalahu dikri can masalati acdaytu afضala ma cudisa ilayhim kole waa xadiiث malaa sanadkiisa kalaamna ku sugan yahay tirmidiyana bal asalkiisa ay wariyeen oo macnuu ah arrinkii waa ammaan duca maaha lakiin ruuxu hadduu ducadii ammaantii ilaahay badsado dikrigiisa kuba shuqloomo ilaahay subxaanaه watacaala wuxuu siinayaa wixii uu dadkaa baryaya wax weydiisanaya uu siinaya wax ka badan buu siinaya arrintu taasba weeyaanoo xadiidkaas baa waxa kuba yimi ruuxa dikrigaygu uu ka shuqliyo inuu aniga ibaryo wuxuu ku shuqloomay badsaday dikrigii ilaahay iyo xuskiisii wixii dee dikrigan ajrigiisina uu helayaa ku boryotamaya waxa uu ilaahay weydiisanaya waxay helayeenna ama wax ka badanba waa laba siinayaayo bal arrinka labaadna iyo jawaabta labaad ee culimadu leeyihin taas weeye beytka uu idiin soo dhiganayana kolley beytka xanfilaya ninkii umayat bnu salta la odhanayey ama umayat bnu salti ayaaba loo yaasnaa calayka almar-u yowma nin kalu ammaanaya waa laga yaaba inay judcaan inuu ahaa kafaahu min tacarudihi sanawo macnaa de waa arrin ay soo qaateeno haddii uu ruux ku ammaano maalin ammaantaa uu ku ammaanaa kaga filan inuu tacarud dee wax weydiisiya waxa oo ujeeda ninkan buu deeq badan ku tilmaamaya dee ilaahay baa walalahi lmasalu aclaa waa nin uu ammaanayo uu leeyahayba e halka dadka kale waxaa isi iyo baahidiisa ruuxu u bandhigtay uu taa wax kuma siiyo adiga ammaantaa uu ku ammaano ayuunbaabu wax ku helaya uma baahanayaba inaad dee wax kuweydiistee markaasaa dee wixii aad siinaysay aad siinaysaa iyo deeqdaadii badnaydoo e waa bashar baa taa laguma ammaanaya ee xadiidkaana dee inoogaba asalsane ee waa dee arrin uu ay usoo qaateen nadiir ahaanuno ammaantan ilaahay laba ammaanaya ayaa maxalkii ducada noqonaysa wixii uu doonayeyna waa ku helaya markuu taa laba yimaado oo dee imaka tan oo kale sida duco kale dikri kale oo lainoo soo naqliyo rasuulka ilaahay cinda alkarb allahu allahu rabbii laa ushriku bihi shay-an iyadna dee duca lamay socone lakiin iyadna de markay arrimu adkaadaan iyo bal ayuu laba iman jiray ay soo aroortay bal dee macnaha labadaa macnaa ama labadaa jawaabood bay culimadu leeyihin bab fadli subxaan allahi wabixamdih subxaan allahi wabixamdi bal fadligeeda ay leedahay kolley horeynu usoo maray lakiin waa in kaloo de aynaan hore usoo marin un xadaثna زهير بن حرب qال xadaثna xبان بن هiلال qال xadaثna وhayb qال xadaثna سعيid الجurayري عن أbي cabdاللahi الjasriي عن بن الصamit عن أbي dri bal abu cabdاللahi الjasri ama aljsri labadaba sheekhu dabdi uu soo naqlinaya hore umaynaan soo marin waa halkan halku ku sugan yahayba sheekuna koley raximah الlahu taعaalى qolooyinkiina شharxaysta uu taabto waxa aniga ii qoran magaciisa waxaa lagaba idhaahaa ninkan xemyar waa sida ii taalle xaala kasriyara taas baa uu ka dhigay tasixada badan xumayd ibnu bashiirna waa la yidhi lakiin haddii xemyarkaa la yidhahnayna bashiir buu noqonaya alcanaziy ljasriyu jasrigan loo nisbeeyeyna bal haddii jiibta la fadxiyo haddii la kasriyaba walaayimada qaarkood ay jiibta fadxadeedu ku gaabsadeen sheekhu laakiin labada arrimoodba uu soo naqlinayo waa jilib weeye kamida un reer canaze kaba mida saa daraaddeed ba alcanaziyna loo idhaahay bal waxaan leeyahay waa kitaabkayga wax ii taalay baan aqriyey kolley kutubta taraajimtana de waxaan filayaa un dee tadna waa taasune waa dabacaadka iyo wixii dhacay bay aniga nushadeeda waxa taa leh waxaa ku sugan in ninkan la yidhaha ximyari oo lafdigii nisbada oo kale ximyariyun oo kale dee taas iyo inay raacayso ximyar keliya maaha ximyar waa reerkie waa ximyariyu oo taas bay tahay waa kutubu taraajum say nooguma sugan bal xaafid ibn xajar cibaaradiisu muxuu ahaa markuu ximyariyu dhigtay buu yihi bilafdi nisbati waa lafdigii nisbada nisbadu si ay uman jirtay baa magaciisu yahay oo markaa ximyariyu ibnu bashiir bal waana magaca u badan siuu sheekuba tilmaamay xumayd ibnu bashiirna waaba layba yidhi bal waxaan leenahay kunyadiisana waa loo yaqaanaa abu cabdillahi aljasri magaciisuna kaa weeyo isagana waa looba yaqaanaa waana nin fiqo axaadiistiisu ay yar tahay taabiciintii dhexena kaba mida weeyaan oo waxa weeye oo taabiciintii dhexe ayuu kaba mid yahay ama dabaqadii dee kolley xasan albasri iyo bal waa nin hiqa kolley halkana hore umaynaan soo marin waa halka kuba sugan yahay ama ibnu saamidkan waana inoo soo socdaaba de waa cabdullahi ibnu saamidkaynu soo arki jirnay abudari isagoo wax kaba wariye waa adeerkana ahaa halkii islaamkii abudariina inooguma sugnaaya axaadiid kaba dambeysayba ninkaaba weeye can abi darin ana rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam suila waxaa la weydiiyey ayulkalaami afdalu kalaam keebaa ugu fadli badan kalaam keebaa ugu fadli badan qaala wuxuu yihi mastafa allahu waa kalaamkuna hadda ma dee qur'aankii kuma jiro ee waa kalaamkan dee adigu aan qur'aankii kalaamka ilaahay aan ahayn sida adkaartan kaleba wuxuu yihi mastafa allahu wixii ilaahay u doortay limalaa'ikatii malaa'igtiisa aw licibaadi oo maxay ah subxaan اllahi wbxamdi yusabixuuna bxamdi rabbihim waata malaa'igtaba haddaba waa iyadoo la idhaha subxaan اllahi wabixamdi macnaha kalamka ugu fadli badan dee kolley taaliisha iyo takbiirta iyo rasuulka ilahi isagoo israaciya axabu اlkalaami ilى اllahi arbac buu yihi subxaan allah walxamdu lilah wllahu ilah ilah allahu akbar laa yaduruka biayihina bada'ta bal markaa waa qeyb dee kuwaasu buu kaba mid yahay ee wixii ilaahay uu doortay addoomihiisa ama malaa'igtiisa oo malaa'igtii waa taa yusabbixuun inay ilaahay u tasbiixsanayaan iyagoo xamdigiisana raacinaya taas baa kalaam u fadli badan waa kalaamkii adigu aan adkaartii iyo dee taasaan qur'aanka ahayn oo wuxuu leeyahay qur'aanka sheekh halkan u dhigtay wuxuu ku xambaarayay kalaamkii aadame ama wixii dee cid kaleba ay ku hadashay laguma hadlayay ee aan qur'aankii ahayne qur'aanka qiraa'adiisu iyada ka fadli badan tasbiix iyo taaliile lakiin sheekhu arrin muhim uu sheegay oo in adkaartan aan haynaa barhkood iyadoo mudlaqa yimaadaan barhkoodna iyadoo ay qeyd leeyihiin oo wakti gaara ay leeyihiin iyo munaasabo gaara bal matalan salaada markaynu salaadaha shantaa tukano waa tan tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir dee boqol goor la odhanayo midba saddex iyo soddon goor bal ta boqolaadna allahu akbar ha laga dhiga ama tahliishii ha lagaba dhiga ay jirto salaada dabadeed markaa walow qur'aankii uu yahay mid kaba fadli badan laakiin halkan gaar ahaan fadli gaara usoo arooro waa imika xaala iyadan waa lagu qayday markuu ruuxu salaada ka baxa hadduu yidhaha tasbiixdama waa iska daynaya qur'aanka ina kaba fadli badan waan aqrisanaya may halkeeda iyadaa kaga fadli badan waayo waa dikri ma'suura meeshana lahaa lagu qayday bal markaa wixii ka dambeeye mooye lakiin markay dikrigu iska mudlaq yahay markaasuu imanayaa ee dikrigii xaalo ama munaasabo iyo wakti lahaa meeshiisa isagaa ka fadli badnaanaya qur'aan la aqriya ama dikri kale oo lalaba yimaado xataa marka la eego siiq ahaan kaba fadli badnaa oo kale oo oo ruux imika subxaan allahi cadada khalqi ridaa nafsi waa ta aan soo maray hadduu yidhaha tasbiixdii salaada dabadeed baan kaasaan ku bedelaya ina waa kaa badane may laakiin laguma bedelay kan siiqadan buu u yimi waa intii laynoo xadeeyey cadad mucad mucayan ay leedahay meel mucayanna way leedahay dikri kaloo lala yimaadaba iyadaa waktigaa kaba fadli badnaanaysa waana arrin sheekhu uu ishaarayo faama alma'huuru fii waqtin aw xaal wanaxwi dalika falishtiqaalu bihi afdal oo wixii ma'huur ahaa ee wakti ama xaalo loo soo naqliyey isagoo horta lagu shuqloomo ayaa ka fadli badnaanaya qur'aanka ama dikri kaloo lala yimaado xdثna abubكر بن أbي شhaybة qال xadثna yaحyى بن أbي bukayri عan شhuعbaةa عan الjuرayriyi عan أbي cabdاللahi الjasriyi ama aljasriyi min canazta kolley jisrigana ama jasrigana waxa weeye waa jirib canaze kaba mida canazana waa reer kolley macruuf ah oo arab de qabaisha carbeed kaba mid ah adugu kolley waa adugu waa mudar be مضرب عن عبد الله بن الصامت عن أبي در قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم aلاa أخبرka makuu sheegaa بأحب الكلام كلامka loogu jacayl badan yahy ilى الlahi ilahay xaggii qلtu ya رasuul اللhi أخبirnي بأحب الكلام ilى اللhi faqال إنa أحب الكلام ilى اللhi سubحaan اللhi وبحمده celcelinta lagu celceliyaana kollay fadligaa badanayn hore soo maray bay leedahay maalintii boqol goor haddii laba yidhaahana waa ti aynu soo marray ruuxa dunuubtiisaba in laga dhaafaya xataa aad ba hauba badnaatee baabu fadli ducaa'i lilmuslimiina bidahri اlghaybi wuxuu u baabaysan yahay ducadii dadka muslimiinta loo ducaynayey muslimiintii ama dee muslimiintiisi guud ha noqoto in gaara ha noqoto shaksi mucayan haba noqoto bidahri اlgaybi waa maqnaasho korkeed iyadoo ruuxii adigu un ruuxan loo ducaynaya aanu ka warhayn iyadoo lagaba maqan yahay adigu taasoo ujeedadu aan kan hortiisa aanay ahayn un xataa hadduu dee majliskii joogo hoose aan looguba duceeyo ruuxu bidahri اlgayb waa arrin ikhlaaskii iyo dee u dhow riy iyo sumca iyo waxyaalaha caynkaasna kumaba su kuma sugnaato taas buu bal fadliga ay leedahay iyuu baabkeed yahay ducaa bidahri اlgayb kolley axaadiiaan arki doona waana arrin aad iyo aad u weyno bal aan arki doono faa'idada uu ruuxa iyo u leeyahayba xataa kan daaciga xadaثnي أحmed بن cmar بن xfs الwkiعiy qال xadaثna محamed بن fضyl qال xadaثna abي عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن أم الdرداء عن أbي الdرداء qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم bal malaa ninkan sheeka muslim ah ayaa imika inooguba cusub waa nin kunyadiisa abu jacfar la yidhaho reer kinda-ah kale waana nin hiqa ah waana dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay raggoodii u waaweynaa waa imaam axmed iyo dabaqadiisii waana nin kitaabkan muslim weeye kutubta kale umuhaadka aan kuba sugnayn oo muslim baa xagga la gooni noqday werin wax lagaba wariyo isagaa la gooni noqday dee xadiidkan baatan aan imika hayno adugu abu da-ud baa la yidhaha isna waxbuu ka wariyay lakin kitaabkan sunata ma waa kitaab dee masaa'il laba yidhaaho kaas buu adugu malaa riwaayo kuba leeyahay alwakiiciyu nisbadana imaamkii wakiic buu la joogi jiray oo suxbadiisii iyo la joogiisii baa loogu nisbeeyey oo dee culimo kala duwan oo kal shaksiga mulaasamadiisi iyo suxbadiisi ay ugu nisbeeyeen ama mawlihiisii ugaba dhigaan taasi way jirtaa barhkood axaadiistiisay cinaayo u lahaayeen ay tatabuci jireen oo kale iyo ururintaas ama magacan loogu bixiyo si alacmashi oo kale iyo azuhri nin laba idhaayo taasna way jirtaa ee waa lisuxbatihi waa dee kaanu yasxabuhu wasanba alwakiiciyi loo yidhi haddaba umudardaa ayaa kaba warinaysa abidarda horan de umudarda waa haweeney caalimada oo caabidooda aynu hore usoo maray waxaanan soo ogaanay umudarda laba dumara oo abudarda labadaba uu qabay in la oranaye midi waa taweyn baa la idhaha waa saxaabiyad magaceeda khayra bintu xadrad oo taas aabaheedna waa adigu ha saxaabiyana waay adigu waa saxaabiya taasi oo cabdillah bin abi xadrad baa walaalkeed waay taasi iyadu xadiidkan iyo kutubtan riwaaye nooguma laha midna waa haweeneydan taabiciyadda ah wakti danbuu guursaday oo dee abumudardadaas hore hore u dhimatay oo may noolaynba bal waxaa laga yaabaa inay xijrigiisiyo kuba sugnayd oo dee intii hore way yareyd waxaa la yidhaha masjidkii dimashik isaguna waa dadkii loo diray inay reer shaam ay cilmiga baraan ee de waa ninkaa cibaado iyo camalkana wada lahaa oo dadkiina halkaa diinta faafinayay ayay safka raggay soo geli jirtay iyadoo yaroo markii dambe yarka hore atuu yidhi hor dumarka sufuuftooda kuba bir walaa xalqadna iska soo fadhiisan jirtay iyadoo yar ee way noqoto markii dambe isaga guursaday oo de waa cilmi iyo cibaadaba ilaah baa isugu daray subxaanahu watacaala dee waana tan axaadiis badanna way leedahay dumarkii taabiciyaadkaana bal de suyuudi oo kale wa bintu sirina wa umu darda khayrunisa macrifata wazuda o alfiyadiiso bintu sirin waa xafsa iyo umudardo kaba dhiga dumarkii taabiciyaadkaa kuwa zuhdi iyo cilmi iyo macrifo ugu mudan inay yihiin oo kale bal taas bay waa haweeneydeen kolley bukhaari bay ku sugan tahay wakanat faqihatan waa matiga bukhaari meel ah kitaabu salaade waxaa lasoo naqliyay inay abudarda ku tidhi reerkayagii ama dadkayagii baad weydiisato way i kaa dhiseen imika laakiin anigu anigaa dib kuu doonayo markii uu dhiman doono nafta anigaa imika anigu kuweydiisanaya macnaa ujeedada waa dee daarta aakhira iyo janno inaan zawjadaada noqdo markaasuu ku yidhi dabaday ha guursan dabaday ha guursan tii bay mucaawiya hawada jamaal iyo dee taas cilmigaasna lahayd bay ahayd zuhdigaas mucaawiya doonay oo markaasay de arrinkaa u sheegtay oo may guursan dabadiye isagiina deetuu mucaawiya ku yihi caleyki bisiyaam oo dee dumarkaa la yidhaha malaa ninka u dambeeyey hawada ay noqotahay adigu saasuu yihi ima saxaabigan abudarda dee iyadna may guursan sibay kuba hooyatay haddaba can abidarda bay kaba waranaysaa qaala wuxuu yihi qaala abudarda qaala rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi maa min cabdin adoon ma jiro muslimin muslima oo yadcuu ducaynaya liakhiihi walaalkii bidahri اlgaybi waa maqnaasho isagoo dee waa xaalo aanu isagu maqlahayn taa ugu ducaynaya taas weeye oo bidahri اlgaybi waa maqnaasho iyo fii xali kaybati اmadcuwi in weeyaan oo fii kaybati اmadcuwi lahu wa fii sirih waa kan loo ducaynaya isagoo kaba maqan hoos ahaan waayo ikhlaaska iyo taas bay uba dhowda de waxaa dhici karta ruuxio hortiisa loogama ducaynaya inay kolkol arrintuba afka u noqota oo dhici karta laakiin tani waa qasad iyo de ikhlaas iyo umuurahaasba kolley haddaba ma jirto ilaa qaala ilaa oo uu jiro qaala wuxuu yidhi almalaku malag arrintan loo xil saaray baa jirta oo loo wakaashay malagii baa odhanaya aamiin sia inoo dambaysa ilaahay ha aqbalo taasuu odhanaya malagii baa aamin odhan welibana muxuu odhanaya walaaka bimilin adigana waxaa kuu sugnaaday waxaad ugu ducaysay oo kale mid lamida oo ujeeddadu isagiina aamiin oo allah u aqbalo adiguna waxaad helaysaa waxaad isaga ugu ducaysay wax laba midaad helaysaa bal xadiidka duruq buu leeyahay duruqdaan yar wada gaadhayna xadaثna isxaaq بن ibrahim qaal akbarana ndr بن shumayli qaal xadaثana muسى بن sarwan almucalimu caawa malaa dhowr nin oo ayna hore soo marin baa dee inoogu sug sugan muuse bnu sarwan almucalimna hore umaynaan soo marin dee kollina waa dadka axaadiistooda ay yar tahayba imika halkan inooguba sugan muuse bnu sarwan halkan siinta ay ka tahay iyadoo sa laga dhigo sarwaanna bal xaafid bnu xajar iyo tarjamadiisa halkaa hore kuba sheegaan halka sadee waabay tahay iyadoo fa lagaba dhigo farwaanna barhkood soo naqliye dee waa ninkaa adigu waxa weeyaan isagu wuxuu ahaaba magaciisu waa kan muuse bnu sarwan ama sarwan mucalimna uu ahaa nin reer basre ah kolley sheekuna raximah llahu tacaala halkan waa dhiganayaa labada luqana inay wada jiraan bukhaari iyo keyrkiiba uu kaba soo naqlinayaa labadoodiiba uu kaba soo naqlinayaaye bal waxaan leeyahay ninkan waa nin hiqa ah oo waxa weeyaan isaguna dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa kaba mida saabica waa hiqo waana nin reer basre ah ama intaa wixii dhaafsanay kolley sharaxay inooguma sugan tahay waa xagga magaca dabdintiisa bal ninkaas ba waxa weeye uu nadr bnu shumayl imaamkan isaguu kaba maqlay waxaanu ku yidhi xadaثanii طalxaة bn cubayd لlahi bn kariisin qaala xadaثatnii umu dardaai baa ii warantao qaalat waxay tihi umu darda xadaثanii sayidii sayidkaygii baa ii waramayd sayidkeedii sheegaysaana waa zawjkeedii oo isaga ayay sheegaysaa waa abu darda taasaa isaga ii waramay sayidkaygii baa ii waramay tacni zawjaha oo wuxuu leeyahay sheekha halkan waxaa kuma sugan fi jawaazu tasmiyati marti zawjaha ayi sayidaha inay zawjkeedii sayidkeedii tidaahaa inay banaan tahay waa inooguma sugan tahay iyo dee tawqiirkie bal adigu calaa kuli xaal waa alfayaa sayidaha ladalbaabi oo ataa qur'aanka suuratu yuusuf oo kale waa sayidkeedii baa ilaahay kaba cabiray mayhan addoon uu lahaa waa zawjadiisii bay ahayd waa imra'at lcaziiz bay ahayd ilaahayna waa kaa alfayaa sayidaha ladalbaab oo bal markaa watana malataa baabkeed bay noqone waxay tihi sayidkaygii baa ii waramo wuxuu iigu waramay annahu samica rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquulu man dacaa ruuxa u duceeya liakhiihi walaalkii bidahri اlgaybi waa maqnaasho isagoon dee ruuxani maqlahayn qaala malaku malagii baa wuxuu yihi almuwakalu biyag waa loo wakaashayba shaqadiisa iyo wadiifadiisaba tan ah inuu ducooyinka caynkaasa aamiin yidhaaho aamiin ayuu odrhanayaa welibana maxay tahay walaka bimilin markaa ducooyinka isagoo rasuulka ilaahay dhowr duco tiriyo ducooyinka la aqbalo kaba mida ayaa xadiidkan waxaa kuma sugnaa wa asracuhaa ijaabata dacwat اlakhi liakhihi bidahri اlgeyb ducooyinka waxa ugu ijaabo dhowba ducada walaal walaalkiisa bidahri اlgeyb uguma ducaynayo arrintan kalena way jirtaa way uba dheerto adiguna waxaad leedahay kaasoo kalead leedahayba wey bal xadiidka weli duruq baa inoo harsane tayada inooguma sugani ducada uu ruuxu walaalkii u duceeyo muslimkaa waa ikhwadii islaami bidahri اlgeyb isagoo ka maqan uu u ducaynaya fadliga ay leedahayna waa inooguma sugantay hadduu jamaaca muslimiinta kamida u ducaynayana fadiladana waa xasilaysaa sheekh wuxuu leeyahy hadduu muslimiintiisi guud ugu duceeyona fadligani waa xasilayaa sida daahirkaa waxaanu sheekhu inoogama soo naqlinayaa bacda salaf ayaa wuxuu ah markuu doonay inuu naftiisa wuxuu ducayso isagaa waxu baahan inuu ku ducaystuu doonayaa walaalkiisa muslimku ugu ducaynayay muxuu taa uga jeedaa eg isagii baa waxaan doonayaa ruux kaloo muslimu wixii ugu ducaynaya muxuu jeedaa dee malagan aamiin odhanayo weliba odhanayo walaka bimilin ducada malagaa tiisa ka weyn oo tiisa ugaba weyn oo markaa isagoo isagoo gaarun toosu xubo dalba iyadoo malagii uu yidhaaho aamiino walaka bimilin baa dee kasii rajo badan ama aqbal u ka aqbal dhowo markaa waa dee garashadoodii taanibka ay garteen markuu isagu wuxuu u baahan yahi doona inuu ku ducayso walaalkiisa muslimka ama ruuxa ay walaalaa yihiin ayuu ugu ducayn jiray si uu u helo ducadan malagee ah aamiin iyo oo isagii loo aqbalo isagiina la yidhaha adiguna waxaad ugu ducaysay wax lamida ayaad leedahay waayo ducadii waa la aqbalaya isaguna misligeed buu helaya wixii uu doonayay markaa waa helayaaba halkaasuu kuba helaya xdثna اسحاq بن إبراhيم qال أخبرnا عيسى بن يuنس qال xdثna عبدالملك بن أbي سليمان عن أbي الزبير عن صفوان وهuو بن عبدالله بن صفوان صفوان بن عبداللahi بن صفوان بن أمyة بن khلف weeyaan oo صxaabigii صفوان بن أمyة ayaa awow u ah weeye waa nin reer بني جuمaحة waa nin ثiق oo taabiciintii dhexe kaba mid ah وakaana تaxتahu hoostiisa waxaa ku sugnayd الdardاء oo wuxuu qabay abu darda iyo umu darda gabadhan loogu kunyooday de waxaa dhici karta tii hore inay dhasho waayo dee tii hore weyneyd baa iyadna umu darda baa la odhanaye addarda ayuu qabay taas buu qabay haddaba qaali ninkaas baa wuxu uhi qadimtu shaama shaam baan imi faataytu abadardaai waaba sodogii abadarda baan u imi fii manzili gurigiisii baan ugu imo falam ajidhu maan helin wawajadtu waxaan helay uma dardaai umu darda baan helay faqaalat waa hujayma ama juhayma faqaalat waxay tidhi turiidu ma waxaad doonaysaa alxaju xaj inaad xajta miyaad doonaysaa alcaama sanadan miyaad xajaysaa faqultu waxaan nacam haa qaalat waxay tihi fadcu llaha lana bikhayr markaad xaggaa tagto noo soo duceeyo khayr noogu soo ducee faina nabiya sala allahu alayh wasalam waa mursal halkan iyadu waa taabiciyad waayo rasuulka ilahi baa kor yeeshay lakiin de xadiidka si aynu soo marnay dambaysana abudarda ayay kaba maqasheen rasuulka ilaahay kaana waxaa yaquulu ku yidhaahaa dacwaة اlmar-i shaksiga ducadiisa almuslimi muslimka liakhiihi walaalkii u duceeyo bidahri اlgaybi maqnaasho iyo isagoo ka maqan oo taas ugaba duceeyo mustajaabatu waa la aqbalaya ilaahay subxaana watacaala uu aqbalaya cinda ra'si ka daaciga madaxiisa agtiisana waxaa ku sugan malakun malag muwakalun arrinkaa loo wakaashayba shaqadiisaa taa lagaba dhigay kulamaa markastoo dacaa uu duceeyo shaksigu liakhiihi walaalkii bikhayrin khayr ugu duceeyo qaala malaku malagii baa odhanaya almuwakalu bihi loo wakaashay aamiin buu odhanaya walaka bimil kolley waa fadli aad iyo aad u weyn bal kolley fadliga dee waxay la tahay malaaba kala helayna uno ducadaada isducey waa dee maslaxa inoogu wada sugan dhammaan ruux isagii baa wax ku helaya kii kalena wixii buu helayaabe waa arrin bal taas weeya manaha intaan xadiidka waan dhamaynaya kolley aniga weli ima dhadhowa haddii waktigu gaadhana waan sii yar wadaya si mujaladkan igaba go-e laakiin bal waxaan odhan lahaa waa yar munaasabadan ee nin walaalkeen oo dadkii xalqada laasimayeyba ah ee sanadaba laasimaya waa shariifkii halkaan fadhiisanaya xanuunsanaya dhakhtarkaana ku jiraa ilaa dee jimciyi malaa waa ku jiray waa shariif maxamed waa tan tan aan hayne bal ilahay waxaan kaga baryaynaa inuu ilaahay caafiyo allahuma shfih allahuma shfih allahuma shfih allahuma shfih shifaa laa yuqadiru bisaqam isaga iyo wixii muslimiinta haddee kolley marad badan waa la wada leeyahay inaga iyo keyrkeenba inagiyo amraadeen iyo dee dadka muslimiinta wixii kaba xanuunsanaya ama inagana inagala xanuunsanaya ilahay baan kaa baryanaa inuu shaafiyo uu caafimayo isagana caafimaad u siiyo walaka bimil qaala wuxuu yihi marka safaan baa odhanaya fakharajtu waxaan baxay ila suuqi suuqi baan u baxay falaqiitu waxaan la kulmay abadarda iyo abadarda ayaan laba kulmay oo guriga markii hore u ka waaye de waa tan umudardaana arrin u sheegtay faqaala lii mila dalika isaguna si ay igu tihi wax laba miduu igu yihi yarwihi can nabiyi salى اllahu alay slam isagoo rasuulka ilahi kaba warinaya isagu kaba maqlay iyadna isaga kaba maqashay walow animaka halkan dee riwaayadeedii horena waa taa ay tihi xadaanii sayidii tihi وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna يزيد بن هاrوn عن cabdالملك بن abي سلaيمان بhdا الاسناaد mثله وqال عن صفوان بن cabdاللahi بن صفوان markii hore isaga sheeku raaciyo tam yeelay can صفوana un bu ahaa riwaayada abu زubayr aynu kaba soo aragnay cabdi markaas oo lakiin markii horeba cabdimلك waa kuba sugnaa ti hore ciise بن yuنus bay tani waa يزيد بن هاrوn bab استحbاaب xمd اللahi taعaلى baعd الأكل وشhرب wuxuu baabaysayen bal istixbaabkii iyo sunadnimadkii in ilaahay laguba xamdiyo marka wax la cunayo marka wax la cabo dabadeed iyo fadliga ay taasi leedahay xadaثna abubakr بn abi shaybata وبnu نmayri wlfd لبni نmayri qaala xadaثna abu usamata ومحamed بn bshri can zakariya bn abi zaa'data can saعيid bn abi burdata can anas bni maliki qaala anahu qaala qaala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم in allaha ilaahay layardaa waa raali noqonaya can ilcabdi addoonka uu kaba raali noqonaya an yaakula inuu cuno alaklata waa mar wax la cuno haddii hamsada aan fadxino waa sida qadadii quraacdii cashadii waa mar wax la cuno haddii aluklata laba yidhaahana waa luqmad mar afka waxa la geliya ayay ukla noqon taas wey haddaba an yaakula inuu cuno alaklata aklo oo mar buu wax cunay fayaxmadahu uguba xamdiyo calayha akladaa iyo dee uu cunay taa ilaahay uguba xamdiyo garto in ilaahay subxaana watacaala ku arsaaqay isagu uu soo sakiray markaasoo dee ilaahay uguba xamdiyo oo ugu shukriyo aw yashraba uu cabaa sharbata awd waa litawicun ama uu wax la cabo mar sharbad meeg waa mar wax la cabo uu cabo ou markaasoo ama biyo ha noqoto caan ha noqoto sharaab kale haba noqoto oo fayaxmadahu uu ku xamdiyey ilaahay calayhi calaa hadihi sharba taas baa ilaahay kaba raali noqonaya وxadثnيi سhayr بن حرب qال xadثna اسحاaq بن يوسف الأزرq qال xadثna زكريا بhdا الاسناaد bal xadيidka ta iyada inooguba sugan de waa اsتحbاabka ama dee hadiyo gooryo de inay aadna laynooguba adkaynayo in marka aan wax cuno ama waxaan cabno nicmadan ilaahay inoogu nicmeeyey aan garanon ilaahay uguba shukrino waa shukrigiisii baltaa ama maxaa la odhanaya kolley sheekhu halkan bخaarي oo kale lafti kaba soo naqlinaya الحamd للahi حمdا kaثيirا dayبا مبaaركا فيhi غayra مكفiyi وalaa مودعا walaa مستغن canه رbna wuxuu leeya الحamd لله hadduu idhaaho suni waa uxasilaya lakiin dee inka badan baa jirte bal waxaan leeyahay intan kumaba koobne imaam nawowي raximah الlahu taعalى kitaabkiisa aladkaar baabka xamdigan iyo uba dhigtay majmuuco axaadiista kaba mida iyo adkaarta iyo markaa siيaqdaa xamdigu leeyahay iyo bal mثalا ayuu kuba soo arooriyo kollay mudan dee bal laaban looba laamo baabu bayaani anahu yustajaabu lidaaci ma lam yacjal fayaqul dacawtu falam yustajab li wuxuu u baabaysan yahay bayaani anahu caddayntii la caddaynayey anahu shan iyo yustajaabu in la aqbalayo lidaaci kii ducaysanayey ducadiisa ilaahay aqbalayo maa lam yacjal haddaanu degdegin oon wixii raagsan uu doonayay inuu helo markaas istijaalku muxuu noqonayaa oo fayaquula uu yidhaaho dacawtu ilaahay waan baryayo falam yustajab lii waxba laygama aqbalin waa tan oo waxba layga aqbali maayo marka caynkaasa albaabkii isagaa iska xidhay isagaa ducadiis kama joojiyo ducadii lagama aqbalayo bal marka waxa weeye kolley axaadiitan arki doonaaye horta ruuxii muminka habeen dhoweydba sidaan soo haynay kol hadduu ducayso ducadan ilaahay inuu ka aqbalayo u ballan qaaday khaasatan dee ducada haddii la ilaaliyo aadaabteedii iyo shuruudeedii oo ay kaba mid tahay markan uu ducaysanayo qalbigiisu inuu xaadir yahay yaqiinsan yahayna waxaan ilaah baa ku ballan qaaday inuu helayo waayo xadiid baa kuba yimi waclamuu ana allaha laa yastajiibu ducaa min qalbin gaafili lahi qalbi sii jeeda afku kama odhanaya wax laakiin qalbigiisu wax kaluu kaba sheekaysanaya ducadaasi meel ma gaadhayso oo kale de haddii uu shaki kagama jiro taasoo kale iyadna waa mid haddii isagii ruux xaaraan cuna yahay ama madaalim kale ku jirto kolley waa wixii dee manceeyo oo kale e iyadoo ay tahayna inuu waktiyadii balmudnayd iyo waxaa laba eego laakiin maxaa kaba mida waxyaalihii mawaanicdii ijaabada isticjaalkan waana tan axaadiiseedi xadaثna yaحya بن yaحya qaala qarأtu عalى maliki can ibni shihaabi can abi cubaydi mawla bni azhara can abi hurayrata kolley abi cubayd hore inuu soo maray marar kala duwan baan soo maray magaciisana sacd ibni cubayd baa laba yidhaahaa kunyadiisna waa abu cubayd magaciisna waa sacd ibni cubayd in azharkana waa nin reer bani zuhre ah oo cabdiraxmaan ibni azhar la yidhaaho de mawlihiisaasaynu horeba usoo maray bal wax ka duwanna waan arki doonaa ninkaas baa muxuu idhi de waa taabici weyn weeye waa saaniye barhkood baabale idraakiya soo gaadha rasuulka ilaahi uu soo gaadhay waa leeyahay waaba jira can abi hurayrata ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala yustajaabu waa la ajiibaya waa la aqbalaya liaxadikum axadkiin ducadiisa maa lam yacjal haddaanu degdegin oo fayaquula markaa uu yidhaaho kolley fayaquulu baa iyo xarakaysanaya xaafid ibnu xajar fatxulbaari tu ku dabdiyey laamtan in la nasbiyo oo dee taasoo fayaquula bayda waana macnaha daahirkao isticjaalkii baa tana oo markaa yidhaaho muxuu odhanaya qad dacawtu waan baryay ilaahayoo falaa ay falaa yustajaabu lii waxba laygamama aqbali maayo aw falam yustajab lii aniga laygama aqbalin bal taas uu yidhaah bal xadiid kolley duruq buu inoo yeelanaya waana inoo socon doontaa kalaam yaroo kalena waan raacin doonaaye macnaha xadiidku waxa weeye siday culimadu yidhaahaan ruuxii waa ducaystay wixii baa u muuqan waayey oo dee uu doonayey ducadiibuu marka dambe ka daalayaa ka caajisayaayo ducadiibuu fara ka qaadaya oo waa kan odhanayo dee waxa weeye lafdigaa inoo dambeeyaba markaasuu iska daynayaayo dee ducadii waan ducaysanaya una waxba laygama aqbali maayo de arrinkaasna waxaa kuga sugan bay leeyihin horta jahli uu ruuxu kaba jaahil yahay ducada xaaladeedii ijaabada xaaladeedii ilaahay waa ku ballan qaaday waanu aqbalaya laakiin horta aqbalkeedu waa waqtigii uu doono horta iyo sidii uu doono oo waxaa dhici kartaba ruuxu ducadii in looba aqbalay wax kale lagu siiyey waa mid in dhib kale lagaga joojiyey waa mid iyo taasa way noqotaa haddii taasi aanay jirinba ajir iyo hawaab aakhira lagu keydiyay noqonaysaa kolley ducada dhulka uma dhacaysa hadduu ruuxu xaggiisa adaabteediiyo umuuraheedii kaba ilaaliyo laakiin marka uu tan laba yimaado waa taxakum ilaahayna subxaana wa tacaala arrintiisii xukumanayo waa inay sidan u noqoto uu leeyahay waxay leeyihin culimadu ee waxaaba marka sa-amka caynkana ee ducadii kaba tegay si waxnin ugu madno sheeganayo rabbigii baryadan oo anigaa ku baryo baryo waxbaad isiin weydayba uu leeya uguma madno sheeganayo taas baabay noqonaysaa arrintiina waxay noqonaysaaba iyado tan oo bal maalan inuu laba yimi duco lagu muto ijaabo waa isaga waatuu dee hadalkiisu noqonayo inuu dee duco la yimi ijaabo ay ahayd in laguma muto waadaga ay isiin waayo gees kalena ay noqoto si wuxuu ilaahay ku xukminayo ama uga nisbaynayo bukli iyo inuu wixii kalaba bakayray ilaaha subxaana wa tacaala aan dee khalqig oo dhan hadday waxay doonayaan uu wada siiyo aan waxa agtiisa kuma sugan wax ay kaba nuqsaaminaysa aanay jirin ijaaba aan kaba caajisahayn ama aanay cajzi gelin ahayn bal markaa gees mana sheegad waa meeshii waa taa isagoo leh ducadaydii dee waxay mid ijaabo keentay waa lay aqbali waaye hadalkii arrinkuna uu noqdo si wuxuu ilaahay bukli iyo taabo uba nisbaynayo kana jaahil yahay waxyaalihii dee ducadu arrinteeda aqbalkeedu suu ahaayo mahawaj una awjuudaa kala duwan bay yeelataa bal taas baa kuma suganoo dee markuu wixii fara kaba qaadana dee waa kan ducadii way kaba joogsanaysaa iyo aqbalkii loo aqbali lahaa bal waxyaalo kalena way noo dambeeyaan xadaثanي cabdالmلك بن شhuعayb بن layثi qال xadaثanي abي can jadي qال xadaثanي cqayr بن khaalidi عن بن شhahaabi أنه qاaل xadaثanي abو cubaydi mowlى cabdالرaحمaن بن cوf markii dhaweydna mowlى بن أzr baan soo maray waa ninkii un cabdالرaحمaن بن أzr iyo cabdالرaحمaن بن cوfna waa laba noo ilmaadeero malaa dee kolley wali hunayn ka wada dhexeeyeen iyo adugu waa kolley calaqada iyo qurbiga kaba dhexeeya labada xaalaba waa laynoo soo naqliya waa la ydhah وkاna min الqurاءi وأhli الفqه manaa dadkii culimada ahaa buu ahaa kale alqur'aana dee iyaga cahdigaa hore o dhan alqur'aan ka caalimka caamilka ayaa dee la odhan jiray oo culimada oo dhan bay alqur'a kaba cabiri jireen haddaba wakane maaha imika dadkii qur'aanka taas buu ahaa un ujeedadu ama qira'adiisa yaqaanay taa ujeedadu maaha ee waa kelimadan dambe un bay laba mid taho dadkii culimada ahaa bal cilmigoodana kuba camalfali jiray aqoonta ayuu ahaa qاaل markaa ninkaasi wuxu uhi samictu abا هurayraةa yquل qاala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasaلم yustajaabu waa la ajiibayaayo لaxadiكum axadkiin waa la aqbalaya ma lam yacjal haddaanu isagu raagsan wixii amaanu degdeginba fayaquل waxaan ama fayaqula uu yidhaaho qad dacawtu rabbi rabbigii waan baryey oo falam ystajib lii igamu aqbalin taas uu yidhaaho xadaثanي abu الطاhir qال akbarana بn whbi qal akbaranii mucaawiyaة wh bnu صالح عan rabيcaةa bni يزيid عan rabيcaةa bni يزيد عan abي idriis الkhawlaniي عan abي هurayraةa عan النabiyi slى الlaهu عalيه waسلم anahu qaala laa yazaalu kama suurayo oo arinku yustajaabu in la ajiibayo loo aqbalayo lilcabdi adoonka ducada maa lam yadcu haddaanu ku ducaysan bsmin dembi aw qadيcaةi raximin ama qaraabogoyn aana kuba ducaysan oo ismigii wax kasta oo dee lagu dembaabo waa soo gelayaano ama dembiya taa hadduu ku ducaysanayo ducadii looma aqbalayo waxaan uu ku ducaysanaya haddii waxay kaba dhalanaysaa qadcu raxim ama raximkii qaraabada ha noqoto ama siduu qurdubiyidha xataa raximkii islaamka oo bal matalan haba noqoto dee xuquuqdii muslimiintu guud ahaan iyo madaalimtoodii baa soo gelaysa taasna iyadana ducadiisii dee wax celiya oo markaa hor joogsada meeshu yimi haddaba ducadii waa laga aqbalaya maa lam yastacjil haddaanu degdegsan raagsan waxay ducadii helitaankeedii qiila waxaa la yidhi ya rasuul الlahi mal isticjaalu isticjaalku muxuu yahay qaala wuxu uhi qul wuxuu odhanayaa qad dacawtu waan baryey ilaahay waqad dacawtu waan baryayo falama ara ma arag yastajiibu lii isagoo ducadii gaba aqbalaya markaasaa maxaa dhacaysa fayastaxsiru waa daalayaa ka caajisayaa ducadii xasare iyo istaxsare iyo axsare iyo bimacnaa waa acya waa daaya hadii la yidhaha xasar albaciiru neefkii geelaha waa daalay weeya oo markuu soconba waayo rarkiina qaadiba kari waayo ujeeddadu wuxuu ka caajisayaa ka noogayaa ka joogsanayaaba ducadii cinda dalik wayadacu fara uu ka tegayaa ducaa ducadii buu faraa kaba qaadaya marka caynkaasi ducadiisi waa la celinaya kolley dee aadaabta ducadu aadaabteedii dee isticjaal la-aantani kaba mid mayn iyo ilxaaxu ka mid weeye aadaabo kalena way leedahay aqbalkeedna waa ta aan soo marnay xadiidka ta inooguba sugan waa adab aadaabta ducada ka mida laynagu baraarujiyo halkan inoogu xusan oo waxay tahay adabkaasna an yulaazima aلطalaba walaa yayasa min alijaaba ruuxu inuu ilxaax ducadii ku celceliyo laazimo oonu ka quusan ijaabada ilaahay u aqbalayo waayo ama markaa ha u aqbalo ama mar dambe ha siiyo ama wax kale ha kuba siiye ilaahay saa ku ballan qaaday ducada haddaan addoonka xaggiisa wax maanicaane kaba imane marka arrinku markaa muxuu yahay oo laynagu dhiirinaya halkan laynoogu sheegaya waa mulaasamatu dalab in ilaahay baryadiisa la laasimo oo ruuxu hadduu ijaabadii ay uga muuqan weydo isaga dee nadarkiisan qaasirka inaanu in ilaahay ka aqbalayo kaba quusan waayo isu dhiib ilaahay uu isu dhiibayo baahidiisuu muujisanaya way kuba sugan tahay ee muhimku rasuulka ilahay baaba xadiid dee soo arooray ama inoogaba lainooga soo naqliyey ina allaha yuxibu lmulixiina fi dducaa ilaahay waa jecelya kuwa ducada had iyo goor ku celceliya laazimeenka caajisintaas uu jecel yahayba taasba weeye oo bal dee salafkiibaa barhkood ay noqon jireen anigu xagga aqbalkiisa dee kama warwaraye laakiin waa ducada nafteedao ruuxii haddii ducada baabkeeda loo furay albaabkii ijaabadna waa u furanye ha badsado ha laazimo yaanu ka caajisin kana quusan ijaabada taas baa iyada inooguba sugan ilxaaxa dalabka iyo mulaasamada ee umuuraha aan sheegnayna way kuba sugan yihiin wallahu subxaana watacaala alaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعظنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وربنا معنا صلى الله على سيدنا